inta badan dadka ku nool tuulooyin hoostaga degmada mahadaayo ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka cabanaya xaalada caafimaad daro kuwa oo xanuunada inta badan ay soo ritaan caruurta iyo dadka da-da ah saciid aadan nuux waa aabe ku nool buule axmed cigow wuxuuna raadi wisnaay u sheegay in laba caruur u dhalay in ay soo riteen xanuuno ay ka mid yihiin nafaqadaro iyo kaadidhiig
marka gaadiidkan haduu hadda soo jiibtinayso waayo badnadiiyo markii maanta fasaadka oo jiriyo kusoo bilaabatay labadii ay dhex socdeen waa geeyna xam oo hada idacaysa labacina idacaysa buntland hadda ka horgeeyay gaadidiig wasaaradda haddii wax noo qabanaysa dad kule iska tabaalaysan oo caafimaad dara iska hayso waa waa la iska gara karaa waxay ay rabaan ay u baahan yihiin inay naga caawiyaan xagga caafimaadka xaggiisa naga caawiyaan taasaa ugu muhiimsan dhinaca kale guddoomiyaha tuulada ibraahim khaliif maxamed ayaa sheegay in tuulada ay ka jiraan xaalado caafimaad taro taasi oo ay sababeen biyaha raadiga ah iyo xilliga lagu jiro oo ah wakhtiga kulaylaha xaalada tuulada nafaqadara jirta ilmaha taadiliig hayso iyo nafaqadara labadaasaa ugu daran hadda ilaa adiga laba isbuuc iyo xoogaa wahasay hayso magaalada m c s ma laha waxa noo dhow macday maale inta wax m c s oo ka shaqeeya oo duleelada ma laha nafaqadarna boqolkiiba toddobaatan nafaqadar way ma haysaa daadaliigana ilaa adiga afarta mil camal waay oo adagii macdaya nagu takaysa waa geeli laakiin musaafadaa nagu dhe dadkana tabar tabara hayso inay tuulada m c s ilmahay u gurmatay wax u qabato
si kastaba ha ahaatee waxaa jira duulooyin dhowr ah oo hoos yimaada degmooyinka gobolka shabeellaha dhexe oo aan lahayn goobo caafimaad waxayna u baahan yihiin in loo muujiyo daryeel caafimaad